barnaamijka dhallinyarada maanta kulanti wacan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imanaysa laanta af soomaaliga ee magaalada washington waxaadna ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban sagaaliyo tobanka labayo labaatanka iyo koob iyo soddonka mijirbaan efemyada geeska afrika
waa duhur arbaco ah bisha januwarina waa afar sannadka labada kun iyo afar laba kun iyo toddobiyo toban idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jir idinkala socodsiinaya sahre cidla nuuriyaan oo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid a dhallinyaro magaalada garoowe ka bilaabay mashruuc geeda lagaga abuurayo amaba lagu beerayo xaafadaha magaaladaasi
hadda waxaan hirgelinay labaatan iyo sideed geed oo iskugu jira geedaha kaagasa shakiyo geedaha har kale labaatan iyo sideeda geedna hadda way baxeen oo way miro dhaleen waxay noqon doonaan kuwa isha qabata ama bilicda magaaladana bili doona sidoo kale waxaad maqli doontaan dhallinyarada harqaanka kaga shaqaysata suuqa boosaaso oo soo saaray habab cusub oo dharka loo tolo mashid waa soo kordhinay qofka waxaa lagu today sharar oo fashion aan keennay oo sila jabuutiyaan waa la yidhahdaa shararkaas mashidaasaan soo kordhinay dhinacii heesaha ayaan iyaguna ka maqnayn barnaamijka dhallinyarada maanta
xadba male adduunyadu lagu sii xasuusto nin kastoo u xiiqo xajista ma ware
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale marka hores waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida madaxweynaha dalkan maraykanka barack obama ayaa maanta tegi doona aqalka baarlamaanka maraykanka ee capital hill si uu ugu ololeeyo in xubnaha sharci-dejiyaasha ee xisbiga dimuqraadigu inay difaacaan barnaamijkii caafimaad ee uu meelmariyey sidoo kalena waxaa aqalka baarlamaanka isna maanta iman doona madaxweyne ku-xigeenka la doortay mike pence oo isna xubnaha xisbiga jamhuuriga kala hadli doona qorshahooda ku aadan barnaamijka caafimaadka ee loogu yeedho obama care
ururka ugu weyn ee mucaaradka dalka siiriya ayaa sheegay inay hakinayaan ka qaybgalka shirka wadahadallada nabadda ruushku dhexdhexaadiyaha ka yahay ee lagu wado inuu dhammaadka bishan ka furmo magaalada astana ee caasimada dalka kasakhistan iyagoo sababtaasina ka dhigtay in ay tallaabadaa kaga jawaab celinayaan qalalaaso ay sheegeen in dowladdu ay ku lug leedahay mucaaradka ayaa ka cabanaya duqaymo xagga cirka oo ay diyaaradaha dagaalka ee xukuumadda madaxweyne bashaar al asad ay ka geysteen xaafadda waadibaraada oo ku dhow magaalada caasimadda ah ee dimashiq oo ah deegaan ay mucaaradku gacanta ku hayaan
wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan mashruuca hal geed iyo hal qof waa mashruuc lagu horumarinayo deegaanka gaar ahaan geedo lagu abuurayo guryaha iyo xaafadaha magaalada garowe mashruucani oo iskaa wax u qabso ah waxaa dhowaan magaalada garowe ka hirgeliyey dhallinyaro is-abaabushay oo doonaya in ay bilicda magaaladaas wax ka beddelaan wariyaha v o a nuur xasan nuur ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay hodan xuseen maxamed oo ka mid ah dhallinyarada soo hindistay mashruucan halgeed hal qof ugu horreyn waxa uu weydiiyey goortahay bilaabeen barnaamijkan barnaamijkan waxaan si rasmiya u bilownay bishii octoobar sanadii labada kun iyo lix iyo tobanka sanadkii hore wuxuuna ka bilaamaday dhalinyaro barnaamijkan qof dhalinyaro baa hindisay qof dhalinyaro badan baana ku midowday waxaana hirgelinay oo maalintii aan u calaamadaynay ama u astaynay toddobiiyo tobanka november waxay ahayd maalin maalmihii kale nooga duwan because of waxay ahayd maalintii aan guusheedii gaarnay aan geedihii abuurnay sidoo kale waxaa nagala soo qaybgelay madaxweyne ku-xigeenka dowladda puntland cabdixakiin xaaji cumar camey iyo xogaayaha dowladda hoose ee degmada garowe iyo dhalinyaradii barnaamijkan intuu ka soo maxday intii tamarta iyo
waayahay haddii aad noo faahfaahiso ee dhirta aad abuureysaan geedaha waa kuwa geedaha aad ugu talagasheen inaad beertaan ee xaggeesa ka keentaan geedaha ugu talagalnay inaan beerno waa geeda leh inay hadhowdii ayatiin lahaan kara waana hel geeda ubax le laakiin a- geeda la harsan karo geedahan kale geedkan loo yaqaano oo kale baxarsaafka iyo geedo kale iyaguna la harsan karo oo dhir islamarkaana caleemo bixin karta oo beri ka maalin hoos noqon karta siday dadku u haystaan ama basaska marka la sugayo ama dadku iskaba hartaan harsadaana ku sheekaystaan n waxaan kasoo geedahaas qaarkood waan soo iibinay n qaar kale waxaan kasoomarada deegaanka iska puntland oo sidoo kale iyaduna n geedahan na siisay iyaduna nagana ballan qaaday intaa inka badan inay na sabood garayn doonto geedo kalena na siin doonto marka een, hadafkiinu muxuu ahaa hadafkeygu wuxuu ahaa in dhalinyartu ay aysan ku mashquulin waxyaalaha dhibaatada amniga iyo khalkhalka kuwa ay dhalinyartu ku mashquulsho n waxyaalaha na- n- nabadda iyo xasiloonida inay dhalinyartu wadankooda wax ka bedeli karto n halkudhiga iyaguna wuxuu ahaa inay dhalinyartu fikir keeni karto iyagoo aan ku tiirsanayn hay-ado ama n organisationo kale ama dad kale ee uu ahaa qof walba oo sha- n- kamid ah dhalinyarta uu isagu contributionkiisa baxsanay iyadoo aan aysan nala aanan aanan wadan hay-ado iyadoo aanan wadan shaksiyaad kale waa uusan aysan ku xardhanayn oo, en, en, hal qof hal geed laakiin se ay ahayd dad dhalinyaro ah oo initiative oo hal abuur leh en, iyo weliba qof muwaadinima ka go-an tahay ay kasoo maaxatay arrintani waa gartay marka ilaa iyo iminka imise geed ayaad ku abuurteen magaalada garowe En, hadda waxaan hirgelinay labaatan iyo sideed geed oo iskugu jira geedaha aan ka- en, kaaga soo sheekeeyo ah geedaha har kale En, labaatan iyo iyo sideedda geedna hadda way bixeen oo way miro dhaleen oo hadda cid walbo en, w- way dareemi kartaa en, faa'iidadii ay u leeyihiin dhulka En, haddii ay muddo ka dib hadda sii joogaanna waxay noqon doonaan kuwo isha en, ay qa- qabata ama bilicda magaaladana bili doona walow ay hadda yaryar yihiin laakiinse wax weli wax khasaaro ah sidee iyo labaatanki aan beernay kumaanan arkin Ee, bulshada sidee u aragtaa shaqada aada wadaan bulshada wa- aad bay ugu qanaceen aad bay ugu farxday barnaamijkan aan wadno aad bayna usoo dhaweysay maadaama aan horay dadka iyagu aysan u samayn jirin arrimahan oo kale laakisa aan noqonay dadkii ugu hor ugu horreeyey ee ka dhawaajiya ay- islamarkaana ficilkii ku dara aad bay noo bogaadiyeen aad bay noo tudheen dadku waa muwaadiniin laakiinse wax muwaadinimada tusaa bay la-aayeen baa la oran karaa markaan eegno dhinacyo badan sida ay noo sabood garaynayaan sida ay noogu soo biirayaan oo ay mar walba rabaan inay kusoo biiraan gruubka hal qof haljeed
ee hodane dhanka kale dad baa jira oo geedaha jira si ay lacag uga sameeyaan ee, idinkana dhirtii ayaad abuureysaan marka dhallinyaradiinan sideed u aragtaan habka lagu badbaadin karo dhirta soomaaliya Een, waxaan u aragnaa een, maadaama dhirta soomaaliya annagaa badbaadin karnaa is oran karnaa gacmahayaga ku jirtaa maadaama aan tusnay ilaa dadku marka hore waxay ahayn geed jar ee geed beer ma lahayn laakiin annagu hadda waxaan keenay inaan dhono geedka ah- geedka beera ee hasaranina waxaa oraadaasi tahay een, inay dadku geedaha u baahan yihiin geedahana aynu u baahana ay her yihiin een, dadku inta badan wayna bogaadiyeen waxay nagu bogaadiyeen arrintan oo ahayd dadku markii hore inay geedaha jari jireen oo dhirta la dagaali jireen laakiin hadda bulshada iyo deegaanka aan ku noolnahay waxaan u iftiiminay inaan dhahno ama aanu ka wacyigelino ama awarenesses u samayno inaysan dhalinyartu iyo dadku iyo deegaankuba aysan dhirta jarine ay dhirta beeraan
aad buu mahadsan yahay wariyaha v o a nuur xasan nuur oo khadka telefoonka ee magaalada garowe kula xidhiidhay hodan xuseen maxamed oo ka mid ah dhallinyarada hindistay mashruuc loogu magacdaro hal geed iyo hal qof laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan
haatana boosaaso dhalinyarada ka shaqaysata xirfadaha harqaanka ama dhortolista ee magaalada boosaaso ayaa bilaabay inay soo saaraan habab cusub oo ay dhalinyarada dharka ugu tolaan warbixin amuurahaasi ku saabsanna waxaa boosaaso nooga soo diray wariyahayaga yuusuf maxamuud yuusuf
dhallinyarada soomaaliyeed ayaa sannadihii ugu dembeeye ahaa kuwa jecel inay la jaanqaadaan sannad walba oo dhasha iyagoona ku xisaabtamaya labiska sannadkan cusub haddaba iyadoo taasi ay jirto ayaa magaalada boosaaso oo ah magaalada ganacsiga puntland waxaa ka furan xarumo lagu tolo dharka casriga ah waxaana ka shaqaysta dhallinyaro ku xamaasha farsamada xarqaanka ama dhar tolista xilli aan booqday mid ka mid ah xarumaha dharka casriga ah loogu talo ayaa dhallinyarada tosho waxay iga warbixiyeen qaabka ay sanadkani soo kordhiyeen iyo weliba dhallinyarada dharka ay xiiseynayaan sanadkan maadaama la guda galay sanad cusub laba kun iyo toddobiyo toban magacii waa cabdiraxmaan cumar cabdalla cumar haye cabdiraxmaan maxaa qabataa anigu waxaan ku shaqeeyaa harqaanaan ku shaqaynayaa Ee, waxaan tolnaa dhar raggaan tolnaa sida siraawiisha oo fitshaarooyinka isku joog oo kale iyo shaararka ee qaabkooda kala duwan Ay- adi maasha allah waa ku dhaqanaya sanadka cusbaabaa la galay ee dhallinyaraduna waxay jecel yihiin hadba ee sanadka wixii soo baxaa inay la socdaan bal sharaxaad naga si wallaahi sharaxaad ee, kuwan hadda nim- ee, kuwa dhalinyaro badi waxay rabaan magaciisii kuwan shaararka oo hawedka dadka istitaalkooda saxmaan moogtahay mid baa sii dhuwan mid dhexduu ka yaryahay ee, muxa- ee, ajirka balacuu ku weyn yahay koruu kusii weyn yahay marka ade maasha allah qofka sanamkiisa looga keenaya ha sida qof walba dalawaadkiisa sow qaabkiisa ama shaar sambal uu keensanaya naqshadahan leera uu leeyahay naqshadaasaa looga dhigaya idinkuna shaqada kusoo kordhiseen ma jiraa haa nashid waa soo kordhinay qofka ee, waxaa lagu today sharar oo fashion aan keenay oo sila jibutiyaan aa la yidhahdaa shararkaas nashadaasaan soo kordhinay meeqaa ugu toshaan ee oo ka qaadaan dhallinyarada wallaahi anaga ma- anaga waa iska qami jabanahay qofka ee, iska joog oo fitshaar marka u rabo waxaan ugu talnaa afartan shan doolar ee, kuwan shaararka midaa aday dharka waa kaliyahay qof walba ee, kowra waa loo talayaa Way, dharkii hore ee sanadkii laba kun iyo lix iyo tobankii maxaa hadda idinkaga yaal maxayse dhallinyaradu hadda ay xiiseynayaan Ma dharkaasi ma ka baxeen mise weli waa toshaan haa dharkaas waa laga baxay hadda mid oo fashion a imaaday oo naqshadan cusub waa kan waa ujeedaan Aa, wa- ee, sh- kan waa liin yaallaa liliin yaallaa shararka oo dumanka ah Ee, hade kuwa kalena waa kuwa dun eh, oo waxa oo kulul ana waa jiraan oo hadda maashala shararkana la xiiseynaya der haa noocan sideed toban baan ku talnaa haa Way, dharka ee dhallinyarada miyaga idin keensada mise idinka haya
may anaga ahayn dharka xagee dharka idinkaga imaada anaga dharka ee ku duway waan uga imaa hindi waan uga imaanayaa bad had hindi ay uga imaanayaan dharka hindi waan uga imaanayaa Way, dhar dhar kala duwan oo dhallinyaradu ay aada u xiiseeyaan baa meesha ku yaala bal qaababkay u kala yaalaan iyo sida aad dhallinyaradu ay kala jecel yihiin
wallaahi kan waa kan waa sha- ee, silwaarka ugu jil-an oo haddeer la hiisaynayo waay kuwan ee, laba kun waa labada kun iyo toddoba iyo tobanka sanad cusub kanaa la hiisaynayaa Ee, kuwanna waa dumankii hore ayagana kuwii haddana kuwan waa laga hadda kuwan waxaa tashtaa dugooshinkii dadkaasaa loo talayaa hadda laakiin dhalinyarada badi waxay hiisaynayeen kuwana hiisaynayeen Ah. ha shaararka ayagana ee, kuwan kuwana noo cusub ayagana hindiya nooga imaadeen Ee, qiimahoodana waa sideed iyo toban door baan talnaa kuwii kalena waa kale ayagana waxaan talnaa ee, labaatan labaatan door baa la talaa
Way, kalarada ee noocyadee ay dhallinyaradu ay xiiseynayaan wallaahi bad hadda shaararka waxay xiiseynayeen kuwan oo nooyalkan ay xiiseynayeen oo noo oo lingiga ah loo yaqaano oo dunta ah feer feeradiis maasha allah waa dhismay adig waas waa taagmaya maasha allah wey. Ee, anigu waxaan qaabilsanahay tulitaankaan qaabilsanahay Ee, injineerka asaa soo jaraayo Injine- ee, tulitaan qof baa qaabilsan jariin qof baa qaabilsan ee, qofka feeraynayo iyo qof gulisana qof baa qaabilsan shaqa saasaan u kala wadnaa
ragga keliya dharku tusaan mise waa ragga iyo dumarka oo keliya maya anaga rag keliyaan tolnaa raggaan qaabilsanahay dumarkan ee, qaar tolo waa jiraan laakiin anaga raggaan ku dheeraynaa
hadda laba kun iyo toddobiyo tobankii baa la galay sanadka cusbaa ee waxay sheegtay in shaqado kala duwan ay dhallinyaradu aada u xiiseynayaan haa man haddeer ee, ee, dharkan hadda cusub aan keenay dhalinyar bara ee, dhalinyaro badan baa noo imaaday oo dharka xiiseynaya maasha allah hadee dharkan dharar cusub waay maasha allah, dad badan baan u tolnay Haa, maanta weli dalawaadkooda lama siinin laakiin waa diiwaan galsan yihiin tolitaankooda haddeer aan haynaa qorshaha ma idinku jiraan marka dharka haweenka inaad ee toshaan haa la- ee, qayb qayb kale ayaan fur rabnaa oo dumarka loogu talagalay Ee, naqshadooyin kale ee, waan keenay naqshada cusub inaan soo kordhino ayaan rabnaa maxaa u sheegi lahayd dhallinyarada ku dhegaysanaysa wallaahi dhalinyarada dhegeys waxaan u sheegayaa isteelkooda inay sii dhisaan ee, harakadooda ay moodaa quruxdooda inaan soo saarno qofka sul- ee, shaarkii silwarka si asigu saamkiisa aan ugu keena anaga Yaa, qof walba dalawaadkiisa soo daba qofka qof baa jiro oo nafsiga dhigow ku leeyahay ee, qof ee, silwarkan yara u leeyahay fashionka oo kale iga dhigow leeyahay ee, qof baa yaro oo yoyo oo kalena rabo ku leeyahay qof walba dooqa u leeyahay mogtahay laakiin anaga qof walba dalwaadkii olanaga dalbo dalwaadkii oo uu keenaynaa qofka sigoo raalli uga baxaya meesha isoo qanacsan waa kana miyaaradina halkan uu taal intuu iska fiirinaya saaxiibkiisa lusaa wax ilaa hadir waxaa naga sheega ma aragnaa ha sanadka waa laba kun lix toban- toddoba iyo tobankan ku jirnaa laba iyo saddex iyo toban waa dhammaan yuusuf maxamuud v o e boosaaso aad u mahadsan yuusuf maxamuud yuusuf oo warbixintaasi ku saabsan dhartolista inooga soo diray magaalada boosaaso haatana dhinacii heesaa haddaan jaleecno waa heesuu ku luuqeeyay fanaanka cabdiyare
xalay baa nuskii dhexe xilli goor dambaa kacay xidigaha cirkoo qaar xajay isku haystaan xalay baa nuskii dhexe xilli goor dambaa kacay xidigaha cirkoo qaar xajay isku haystaan xeer beegtii baan galay garti baan u xadhig furay way xidiidadkaato wayga xeel gundher tahay wayga xeel gundher tahay heer beegtii baan galay garti baan u xadhig furay way xidiidadkaato wayga xeel gundher tahay Ha, wayga xeel gundher tahay alladu labaada xaydaane hilowle laxahay ku xidhan yihiin hilowle afagaal la xaajada hilowle cirjidha xil saareene hilowle colaadkii ka baxayaye hilowle diriradu xanaaqeene hilowle xalangobo xaggan kaa xigo xalangobo xaggan kaa xigo xalay dhaxani kamay imane xalangogol xalangogol xaggan kaa xigo xalangogol xaggan kaa xigo xalay dhaxani kamay imane xalangogol hadba male adduunyadu lagu sii xasuusto nin kastoo u xiiqo xajista ama ware Ah, hadba male adduunyadu lagu sii xasuusto Ah, nin kastoo u xiiqo xajista ama ware xolahaad ninku ahayd yaxiniin baa kugu rabay marka xeraad u marataa xilku ka wareega Ah, xilku ka wareega xolahaad ninku ahayd yaxiniin baa kugu rabay Ah, marka xeraad u marataa xilku ka wareega Ah, xilku ka wareega Ah, xididkaad jeclayd baayey hilowle isku xeeban weydaane hilowle xigtaada colowdaane hilowle adigoo xusimayaaye hilowle intaad xaabsa leedahaye hilowle
yaa salaam codka fanaankaasi dhallinyarada ah ee cabdiyare intaasi haddii aynu kusoo dhaafno weli waxaad naga dhegeysanaysaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee idaacadda duhurnimo ee v o a haatan waxaa stuudiyaha nagu soo biiray axmed cali sheekh oo inoo haya ciyaaraha iyo wararkii ugu dambeeyey sboortiga
aynu ku bilaabnay horyaalka premier leaga kooxda arsenal ayaa rajadeedii hanashada horyaalka waxaa shalay gaaray dhaawac xoogan markii kooxda a f c barnmouth ay hakisay ciyaartaasi oo arsenaal mar lagu hogaaminayay saddex gool iyo waxbaha ayaa waxa ay dhalisay saddex gool labaatankii daqiiqada ciyaarta ugu dambeeyey waxaana ay ku dhammaatay ciyaarta barbadhac saddex iyo saddex arsenaal waxaa iminka leedahay kow iyo afartan dhibcood waxaana ay siddeed dhibcood ka dambaysaa kooxda chelsea ah oo hogaanka ku haysa sagaal iyo afartan dhibcood ciyaarihii kale ee dhacna kooxda crystal palace ayaa waxay martigelisay naadiga swansea city oo macalin cusub loo magacaabay waxaana ciyaartaasi ay ku dhammaantay kooxda swansea city oo ku badisay laba gool iyo gool stoke city oo la kulantay kooxda watfordna waxay kaga adkaatay laba gool iyo waxba dhinaca dalka sbainna waxaa dhacay kulamo ka tirsan koobka delreyn loo yaqaano susuna oo martigelisay naadiga aibar waxaa lagu garaacay saddex gool iyo waxba seltifigo u safartay naadiga valenciana waxay ciyaartoodii ku dhammaatay afar gool iyo gool oo kooxda seltifigo ayaa adkaatay deportivo la coronia iyo alvesna waxay isla dhaafi waayeen barbadhac laba gool iyo laba gool ah atletico madrid oo u safartay kooxda las balmasna waxa ay kaga soo adkaatay laba gool iyo waxba waxaa sidoo kale caawa dhici doona kulamo kale oo ka tirsan horyaalka premier leaga kooxda tottenham ayaa waxay martigelin doontaa naadiga chelsea haddii chelsea caawa ay badiso waxa ay noqon doontaa in taariikh cusub ay u sameynayso horyaalka premier leaga oo kulankii afar iyo tobanaad oo xiriir ah ayay badin doontaa waxaana iminka ay badisay saddex iyo toban kulan oo xiriir ah koobka dalreyna waxaa dhici doona kulamo kale kooxda alcorcon ayaa waxay la kulmi doontaa naadiga cordoba real sociedad iyo villareal ayaa kulmi doona ciyaarta ugu adagse waxay dhex mari doontaa kooxaha real madrid iyo sevilla dhinaca kalena ciyaaryahanka weerarka ka ciyaara ee kooxda manchester united zalatan ibrahimovic ayaa ku guulaystay ciyaaryahanka bisha ee decembar ee taageerayaasha daawada horyaalka premier leaga isagoo ka adkaaday adam lalana iyo cesar asbiloqueta waxaana uu helay labaatan iyo afar kun oo dhibcood aan idhaahda labaatan iyo afar kun oo codod oo ka mid ah codadka lixdan iyo afar kun oo taageerayaal ah oo abaalmarintan u codeeyey zalatan ibrahimovic ayaa bishii decembar toddoba kulan oo uu saftay waxa uu dhaliyey lix gool sidaasna waxa uu ku noqday ciyaaryahanka bisha ee horyaalka premier leaga dalka ingiriiska xubintii cayaarahana waa naga intaas
aad buu mahadsan yahay axmed cali sheekh oo wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca cayaaraha inala socotiinayay laanta afka soomaaliga ee v o ayaad kala socoteen inta aynaan u gelin dhinacii heesaa oon mar kale hees kale oo dabicsan aan idiin soo qaban doono aan sahre cidlanu ka codsado qodobadii wararka dunida gordoor corona inay bar kale isheenoo dulmariso sahre mahadsanid ismaaciilow madaxweynahan dalka maraykanka barack obama ayaa tegi doona maanta oo arbaca aqalka baarlamaanka maraykanka ee capital hillka si uu ugu ololeeyo in xubnaha sharci-dejiyayaasha xisbiga dimuqraadigu inay difaacaan barnaamijkiisa caafimaadka ee uu meelmariyey sidoo kale waxa uu aqalka baarlamaanka isna maanta iman doona madaxweyne ku-xigeenka la doortay mark pence oo isna xubnaha xisbiga jamhuuriga kala hadli doona qorshaha uga meel yaala barnaamijkaasi caafimaadkee loogu magacdaray obamacare ururka ugu weyn mucaaradka dalka siiriyana waxay sheegeen in ay hakinayaan ka qaybgalka shirka wadahadalada nabadda ee ruushku dhexdhexaadiyaha ka yahay ee lagu wada in dhammaadka bishan uu ka furmo magaalada astana ee caasimadda dalka kazakhstan iyaga oo sabab ka dhigtay inay tallaabada kaga jawaab celinayaan qalalaase amaba rabshada ay sheegeen in dowladdu ay ku lug leedahay oo deegaanadooda ka socda mucaaradku waxay ka cabanayaan duqeymo xagga cirka ah oo diyaaradaha dagaalka ee xukuumadda madaxweyne bashaar al asad ay sheegeen inay ka geysanayaan xaafadda waadibraada oo ku taala degmo ku dhow magaalada caasimadda ah ee dimashiq oo ah deegaan ay mucaaradku gacanta ku hayaan aad bay umahadsan tahay sahre cidle nuur oo wararkii ugu dambeeyey nala socodsiinaysay haatanna dhinacii heesaa haddaan jalleecno waa hees uu ku luuqeeyo fanaanka dayax dalnuurshe waa heesta cabasho
adduunyadu waa ceshiyo caawiya maalmahan badnayn cimrigu waa kooban yahay calafkuna waa mid qorda adduunyadu waa ceshiyo caawiya maalmahan badnayn cimrigu waa kooban yahay calafkuna waa mid qorda waxaan cabbiraa rajada rajada cadceeddu markay dhacdo ciduhu ay wada hurudaan alla hurudaan waxaan fadhiyaa cidlada waxaan cabbiraa rajada rajada cadceeddu markay dhacdo ciduhu ay wada hurudaan alla hurudaan waxaan fadhiyaa cidlada calooshu waxbay itubtaa naftuna ceelbay dhexdii canaanta ka soo dirta erkaa kaansara eegaya calooshu waxbay itubtaa naftuna ceelbay dhexdii canaanta ka soo dirta cirkaa kansara eegaya cidlaan wehel moodaya aanan biyo moodaya cishaan duhur moodaya caddaan gudu moodaya cidlaan wehel moodaya aanan biyo moodaya cishaan duhur moodaya caddaan gudu moodaya cabashadu keed miyaa miyaa ceeryaamadu roob miyaa colaadu heshiis miyaa alla miyaa caqligu waa isdiidan yahay cabashadu keed miyaa miyaa ceeryaamadu roob miyaa colaadu heshiis miyaa alla miyaa caqligu waa isdiidan yaqay calooshu waxbay itubtaa naftuna ceelbay dhexdii codkaas dayax dalnuurshe wuxuu gebagabow yahay idaacaddayadii duhurnimo sahre cidla noryaano ismaaciil xuseen farjar ayaan la socodsiinayay tan iyo inta aynu kulmayno afarta galabta waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
calooshu waxbay itubtaa naftuna ceelbay dhexdii kasoo dirta